sida aad warkayaga ku maqlayseenba mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon fadhiga maanta ee baarlamaanka waxaa goobjoog ka ahaa axmed xasan colaad oo warbixintan goor dhaweyto muqdisho mudanayaasha baarlamanka dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya ayaa maanta si aqlabeed leh u ansixiyey xukuumadda cusub oo dhowaan soo dhisay ra'iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid mudanayaasha oo maantai la hor keenay golahan wasiirada ayaa ugu horrayn waxaa codsi u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kulankii maantay baarlamanka ka qayb galay kana codsaday mudanayaasha baarlamanka inay xukuumaddani ay meel mariyaan inkastoo saxaafadda dibajoog ay ka ahayd codsiga madaxweynaha markii baarlamanka oo u jeedinayey intaasi kadib ra'iisul wasaare cabdi faarax shirdoon ayaa xukuumaddiisa waxqabadka ay ku shaqayn doonto u soo bandhigay mudanayaasha baarlamanka una akhriyey waxaana ka mid ahaa waxyaabihii halkaasi uu ka jeediyey kow qorshaha dowladda ee arrimaha gudaha sugidda amniga iyo xasilinta dalka haddii eebba idmo waxaannu dib u dhisi doonnaa una tayayn doonnaa hay-adaha amniga qaranka ee kala ah ciidanka xoogga dalka ciidanka booliska ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaannu xoog iyo xeeladba kula dagaalami doonnaa argagixisada iyo xagjirnimada waxaannu wax ka qaban doonnaa burcadbadeednimada iyo sababaha keen ra-iisul wasaaraha kadib mudanayaasha ayaa isla dhex maray in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda waxaana arrintaasi ka hadlaya mudane xasan abshir faarax oo codsigaasi soo jeedinaya waa dhegaysanay baray ministarkii iyo xukuumaddii uu keenay liiskii barnaamijkiina waa uu inoo akhriyey si tafaftiran ayaana hubtii oo kooban baana barnaamijka loo soo bandhigay waxaa weeye mudanayaal marwooyin yaynaan wakhti iska qaadin aan codsigii madaxweynaha tixgelinno aan tixgelinno
guddoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed cusmaan jawaari ayaa mudanayaasha la hadlay wuxuuna sheegay in xukuumadda codka kalsoonida loo qaadayo
waxaa cod baan gelinaynaa kalsoonidii xukuumadda in la siiyo imisa su-aashii fiirsada gacantan ha taagnaanta ilaa laga tiriyo xildhibaan